maxadka cilmi-baarista heritage ayaa sabtidii shalay soo saaray warbixin uu diiradda ku saaray xaaladaha siyaasadeed ee hadda ka taagan soomaaliya gaar ahaan natiijooyinkii dhowaan ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran warbixinta ayaa saluugtay ka maqnaanshaha puntland iyo jubbaland ee muddadii uu socday kulankii u dambeeyey ee madaxda sare ee dalka mursal sanay oo ah agaasimaha macadka heritage ayaan weydiiyey faahfaahinta warbixinta ay soo saareen iyo su-aalo kale
waxaan sii daynay faallo aan ku gorfaynaynay amaan ku falanqaynaynay go-aamadii kasoo baxay golaha wadatashiga qaranka marka ugu horreya waxaan ku raacnay madaxweynaha in doorasho qof iyo cod ah ay tahay waxa ay soomaali u baahan tahay inay gaarto wax wanaagsanna ah ayada oo markaas loo maraayo waddadii saxda ahayd marka madaxweynaha ku waafaqnay iyo dowladda dhexe iyo odayaasha meesha fadhiyey oo kasoo qayb gala shirka intoodii joogtay in doorasho qof iyo cod ah in la aado oo aragti madaxweynaha intuu hadda xukunka dalka hayay uu aaminsanaa u gadayay ay tahay horta aadan ugu waafaqnay madaxweynaha inay tahay wax loo baahan yahay laakiin waxaanse aaminsannahay sida xaalka yahay iskuma aanan koobin oo keliya inaan waxa saxda ama waxa fiican sheegnay waxaan eegnay wixii dhacay ama hadda la wado oo aan isleenahay way dhici karaan waxaan eegnay marka cawaaqibkooda siyaasadeed ee mustaqbalka soomaaliya iyo go-aamadii wadatashiga madasha wadatashiga qaran eey yeelan karaan cawaaqibta kasoo bixi karta go-aamada iyo qaateen mas-uuliyiintaas ayaan ayaa dul istaagnay ma aha keliya waxa fiican keliya inaan sheegna lakiin wax cawaaqib baa ka dhalanaysa marka go-aamadaas marka ugu horeeya waxay leeyihiin in mar kale muddada loo kordhiyo madaxdii dowlad goboleedyada oo waktigooda hal sano ka hor u dhacay marka ayadan cawaaqib ay keeni kartaa oo aad aan loo mahadinin marka labaadna qof iyo cod hala aadaa la yidhi maxaa la dhahayey in doorasho qof iyo codda la aado oo ay u shiraan dad mas-uuliyiin ah maamullo oo doorashaas in laga qabtana ay mudan tahay inay ka maqan yihiin haddana in go-aankaas la gaaro oo ay dhacdo waana la adkaatay ma aha go-aan oo suurtagal noqon kara mas-uuliyiinta ka maqan oo isugu jira dowlad goboleedyadii waxaa shirsan waa madashii marka garab ayaa shirsan oo waxaa ka maqan dowlad goboleedyo hadda waxaa ku jirta warbixintiina waxyaabaha soo baxay iyo iyo wixii dhacay in aad si yani aad si kale ama in loo dhigo inaad qabteen ama aad si u yara saluugsantiin marka maxaa idink sidee rabteen in in in loo dhigo ama ay wax noqdaan horta waxaan ku talina ko hor tala midaysan oo laisla ogol yahay in doorasho lagu aado ayna wanaagsan tahay in saas ay dhacdo marka hal garab oo ncida ka mid ah tala ay soo aruuriyeen oo haddii dib loo eegana ncc naftirkeeda waxay dhaheen dastuuri ma ah oo dastuurka meela oga taalla ma leh marka wixii marka horeba lagu duri karay sharciyadooda nccda oo haddii buwaagta la fiiriyo dastuurka iyo shuruuc haddii la fiiriyo meel ay oga jirtay aysan jirin soomaalida waxay ku heshiisay markii qaranka naga burburay carta la isugu tagay iyo bagati ncc meel oga taala malaha iyo labiyo kun iyo labiyo tobanka dastuurkii la ansixiyey oo madaxweyne xasan sheekh lagu soo doortay markii ugu horreysay marka asagoo awalba cilad qabay nccda haddana haday maqan yihiin garab soomaaliyeed oo laba dowlad goboleed oo mug iyo miisaan ku leh siyaasadda soomaaliya oo lagu tirin karana meesha hadda ay taagan yihiin ay waxay taagnaayeen laba kun iyo sagaal iyo tobankii labaatan ko iyo labaatankii saasay isugu xigeeno dowladda jubbaland dowlad goboleedka jubbaland iyo dowlad goboleedka puntland waxay lahaayeen doorashada yaanan lagu tagrifadin walow ayaga naftirkooda ay ka dhaceen qadaaldan laakiin waa waa meeshii unbaa la taagan yahay marka n c c oo nuqsaan ku jirto talama gaari karto ha isku noqoto ayaan nidhi waxaan nidhi hufnaanta hanaanka wax lagu dooranayo ayaa ka muhiimsan marka doorashada noocay dhacaysa ma doorasho oo qof iyo codaa dhacaysa ma doorasho dadban hanaankaas ayaa oo hufnaanta ku dhisan ku ahaadaba marka haddii doorasho qof iyo codaa dhacaysa la yidhaahdo oo aan hanaan hufan ku dhisnayn ama aan ku qabsoomin wixii la xiran saarka dhacayo kale in dhacaana suurtagal ah marka waxaa ka fiican doorasho aanan qof ay cod ahayn oo hufnaan ku dhisan ayaa ka fiican marka haddii la qaban karo doorasho qof ay cod hufnaan ku ay asaas u tahay oo cadaalad ka shaqaynaysa ayadana waa soo dhaweynay laakiin nooma aysan muuqanin waa gartay marka war murtiyeedka ka soo baxay golaha wadatashiga qaranka waxaa ku jirtay in loogu baaqaayo dhinacyada maqan wada hadal marka qodobkaas oo kale ma ku xusteen warbixintiina maxaad se ka tirahdeen
ha waa ku xusnay weli waa ku ammaanay madaxweynaha arrintaas waa arrin loo baahan yahay in laisugu soo noqdo madaxweynaha gogol uu fidiyey gogoshaasna in ay soo ajiibaan madaxda ka maqan meeshaasan soomaalida kuga hadasho oo ay ku heshiiso sidii hore loogu socon lahaa soomaaliya uma baahna maanta inay hakad gasho horumarkii lasoo suginayay labaatan iyo shantii sano ee lasoo dhaafay kasoo bilaaba arta
idinka warbixintiina ama maxaa xilligan ugu soo aadiseen wadahadallada waa soo socdeen shirarka waa dhici jireen marka shirkan hadda u dambeeyey maxaa ku gaar ah oo oo xarunta ama machadka ay hadda ugu soo beegeen warbixinta shirka waa lasoo gabagabeeyey marka intuu socdayna aad ayaan ishu ugu haynay laga soo bilaabo may laba kun iyo saddex iyo labaatankii aadadan isugu haynay tala hoosena waan siinaynay dowladda iyo xukuumaddaba marka soomaalida wadajirkeeda waxaa ka maqnaa somalilan waxaa ka haray tareenkaas laba kun iyo laba iyo labaatankii saddex iyo labaatankii horaatiisii puntland hadda jubbalanda baxday khaatumo oo loo aqoonsaday maamulna oo ku meel gaarana waa maqan tahay marka waxaan ugu soo aadinay hawshii socotaa dhammaatay mas-uuliyiintii hawshaas suu timid waxbay soo saareen waxay soo saareen waxaa noo muuqata markii inaan wax ka dhahno inay hadda mudan tahay
kaasi wuxuu ahaa mursal saneye oo ah agaasimaha machadka cilmi baarista heritage oo ku sugan magaalada muqdisho oo qadka telefoonka iigu warramayay